meelaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada los angeles ee dalka maraykanka waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah soomaalida ku nool magaaladaasi oo ka waramaya sida ay u saameynayaan dibadbaxyada iyo qaqabashada dadka soo galootiga ah waxa uu sheegay inay absi qabaan balse aysan jirin dad soomaali ah oo la qabtay kuwaasi oo ku nool magaalada uu joogo waxay noo saameynaysaa si aanan macquul haynin markii dowladda ay kusoo ay qabanayso dadka imo garantiga ah ee meesha joogto wax kasta magaaladan magaaladan special los angeles wax dhaqaaqaya ma laha magaaladan waa magaalo ku dhisan imo garantiga dadka maaragtay imo garantiga ah ayaka la-aantoodna wax shaqaynaya ma laha wax suurtagalayana ma laha absolida waa furihii magaalada sida hadda ugu maqaalkaada wax soomaaliya oo la qabtay oo hadda amba qayb ka ah qalalaadkan iyo problemkan hadda socda ma jirto soomaalida meeshaan joogta aad iyo aad ay u yartaa waa waxa farahaadan ku xisaabi karto waa sodomeeye hadday bataan tarxiilkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in la tarxiilo dadka soo galootiga ah ku nool waddanka maraykanka